أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waa duhurnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka jamaadul awal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeena duhurnimo weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano ka tirsan koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan ka qeybiyey deegaanka hargeysiyarey ee hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka dowladda xabashida itoobiya ayaa boob xooggan ku haysa xoolaha ay dhaqdaan dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya madheeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo waajahday bulshada ku dhaqan degmada buurdhuubo oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo sidoo kale warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan warbixin uu mid ka mid ah warbaahinta reer galbeedka ka qoray duqaymaha diyaaradaha saliibiyadda maraykanka ka geysanayaan dalka soomaaliya iyo sida wuxuushnimada ah ee ay u beegsanayaan dadka rayidka ah والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo iminkani isagii oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo sii ambaqaadaya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada banaadir ayaa habeenkii xalay waxa ay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu qarax la eegteen maleeshiyaad iyagana qaybkaha murtadiinta oo ku socdaalayay gudaha degmada afgooye waxaana qaraxaasi ku halaagsamay hal askari oo murtad ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale waxaa mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin degmada janaale iyo sidoo kale deegaanada laanta buure iyo namber lixdan waxay sidoo kale habeenkii xalay mujaahidiintu dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada marka iyo degmada janaale dhanka xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka siriibiyiinta kenya ay ku leeyihiin duleedka deegaanka kamboni waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan mahadsanid xaaris guddiga gurmadka fatahaadaha mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan ka qeybiyey deegaanka hargeysiyarey ee hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka cusmaan axmed duubow ayaa warbixintaas inoo sii ambaqaadaya
مدينة علي قاسم مدينة علي قاسم
halkani waa deegaanka hargeysa yarey oo masaafo ka yar labaatan kilomitir u jira magaalada jilib inkastoo ay deegaanku biyuhu kusoo fataheen haddana dadkii deegaanka ayaa weli ku sugan waxaana sidoo kale kusoo qulqulaya deegaano kale kadib markii uubiga kusoo fatahay safarka oo lagu socdaalayo dooni dusheeda ayaa ahaa mid aan sahlaneen iyadoo sidoo kale lasii marayay deegaano fara badan oo ay biyuhu kusoo fataheen safarka oon kaga soo ambabaxnay magaalada jidib islamarkaana aan ku safraynay mid ka mid a doomaha lagu daadguraynayo dadka ayaannu ku marnay in ka badan toban deegaan oo dacalka ku haya webiga jubba waxaa halkaasi ku sugnaa boqolaal dad ah oo aada ugu baahan in wax la siiyo guddiga gurmadka fatahaadaha oo ka koobnaa midka wilaayada iyo kan guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa in ka badan laba boqol oo qoysah siiyey raashiin iyo agabyo kale oo ay ka mid ahaayeen baco iyo marakaneecooyin sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga gurmadka maareynta fatahaadaha iyo daadadka ayaana halkaasi kula hadlay dadkii raashiinka la siiyey walaalihiinna xarakad shabaal mujaahidiin waxay ku tala gashay inay idin gurmato inta karaankeedaiyo mujaahidiintu idinkama hakran doonaan waxaan heli karno ilaahay idinkii waa idin soo gaarayaan gurmadkii baa socda warbaahinta andaluusa ayaa waraysatay qaar ka mid a dadkii raashiinka loo qaybiyey alxamdulilah argeysyare jood raashinaan ina siihaad alxamdulilah waxyaabaha lagu siiyey maxaa ka mid bac shandarabo saliid bariis sokor alxamdulilah iisha usmaan nasiib alxamdu alshukru buusha sokorni alxamdulilah argeysi koyni alxamdu alshukru todow dhalood iyaa wadada hadda raashinga gacanta ka haysana bacanina sii ee, maynina siiyay bariis sokor saliid bac shandarwa alxamdu alshukru wilaayada nasiidi gaal ilaahay yabiyo muslimiinta kor ilaahay ka dhigo marka waxaa waaye maanta farhaddayna mid la soo koobi kara ma aha qalqi meesha ju- ay imaatay oo maanta ay raashin siin haysa aad iyo aadan ugu faraxsannahay waxay sheegtaa marka deegaanada aad sheegtay see biyaha u saameeyeen kulle hal guri bannaanka yaala male jingada keliyaa bannaanka yaasha ilaa lix mitir waa waa dhan yahay biyaha gale tuulooyinka masiibadan to ilaahay sheeni waaye ummadda may dirdaaran diree inay horta markii hore is ifiyaan marka lamaadna cibaadada inay lawalaabaan een is afiyaan oo is jeclaadaan ee waxaan waa imtixaan ee waay imtixaan waay imtixaan ilaahay inii soo diri waaye waxaan sii gelaynaa habeen waxaan ku dhex soconnaa biyo Een, safarkan waxa uu ka mid yahay een, safarrada loogu gurmanayo een, dadka ee, ay waxyeelladu ka soo gaartay een, fatahaadaha webiga jubba gaar ahaan deegaanada hoostaga magaalada jilib waa xilli habeen ah ma lahan wax leer ah sidoo kale kuma socoto waddo toos ah waxay ku socotaa geede iyo biyo dushooda Een, alxamdulilah allah ayaannu ka rajaynaynaa inuu inoo fududeeyo safarkeenna iyo weliba sidoo kale waxaan dulmari doonnaa webiga Ee, waana qayb ka mid a fatahaadaha webiga jubba ismaan dhuwow idaacadda andalus deegaanada ay fatahaddu ku dhufteen ee duleedka degmada jilib mahadsanid dhuubow dowladda xabashida itoobiya ayaa boob xoogan ku haysa xoolaha ay dhaqdaan dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya bashiir muxiidiin abu ayman ayaa faahfaahinaya warbixintaasi ciidamada booliska dowladda xabashada itoobiya ayaa boob xoogan ku haya xoolaha shacabka soomaali galbeed ay dhaqdaan arrinkaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha bulshada kumanaan neef oo u badan ari iyo lo ay qunsadeen ciidamada loogu yeero federaalka booliska sida ay sheegeen dad xoolahoodii la qunsaday ciidamada ayaa weerar ku qaaday halka loo yaqaan banka qorxi waxayna soo kaxaysteen kumanaan neef ciidamada xabashida ayaa xoolaha ay dhacayaan waxay marmarsiimo uga dhiganayaan in ay yihiin kontorbaan la doonayay in laga tallaabiyo xuduudaha xoolihii shacabka soomaali galbeed waxaa xalaalaysanaya ciidamada xabashida itoobiya dhowr maalin suuqyada magaalooyinka jigjiga iyo qoroxey wax xoolaah lama keenin waxaana sabab u ah ciidamada federaalka booliska oo waddada u galaya xoolaha shacabka ayuu yidhi weriye reer soomaali galbeed ah odayaal deegaanka ah oo iyana warbaahinta la hadla ayaa sheegay in arrintan ay saameyn xun ku dheebtay dhaqaalaha bulshada oo ku tiirsanaa xoolaha la dhaqdo saraakiil soomaaliyeed dabaliifi ah oo ka tirsan maamulka mustafa cagjar ayaa xabashida u fududeynaya qorshahan lagu dhacayo hantida shacabka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira dhabarka dambe dowladda hoose ee magaalada jigjiga ayaa lagu xareynayaa xoolaha laga soo dhaco shacabka halkaas oo ay xabashida ku gowracayaan kadibna suuqa hilibka ay ugu iibgeynayaan dowladda itoobiya ayaa bishii lasoo dhaafay soo saartay amar ah in xoolaha deegaanka soomaalida aan loo iibgeyn karin suuqyada gobolka iyadoona ku hanjabtay in xoolihii suuqyada lagu iibiyo iyadoo aan la ogeysin lala wareegayo amarkaas ayaana u muuqda mid dhaqan galay islamarkaana lagu daray dhac toos ah xoolaha waxaa laga soo qunsanayaa dhuldaaqsimeedyada caanka ah ee deegaanada soomaalida sida banka qorxey iyo karamardha kadibna federaalka booliska ayaa la wareegayaa dhammaan xoolaha la dhacay kuma jirin kuwa loo iibgeynaya dhanka soomaaliya ama jabuuti waxaa sidaas yidhi mid ka mid ah xoolodhaqatada soomaali galbeed tan iyo sannaddii labada kun siddeed iyo tobankii markii uu abey axmed xukunka itoobiya la wareegay ayuu sare u sii qaaday xagaldaacinta dadka soomaalida isaga oo si gaar ah u beegsanaya dhaqaalaha bulshada soomaali galbeed aqoon-yahanada dhulka soomaalida ayaa aaminsan in nidaamkii melezanawi uu dhaamay midka hadda talada haya marka loo eego dhaqaala boobka ka socda soomaali galbeed maxjar weyn oo dowladda itoobiya ee ka dhistay ismaamulka canfarta ayaa si qiimo jaban ah loogu iibinayaa xoolaha soomaalida oo ah kuwa ugu wanaagsan geeska qaaradda afrika waxaana ganacsatada loo diiday in qiimaha ay doonaan ku iibsadaan xoolahooda mashruucan ayaa khasanada dowladda xabashida itoobiya ku shubaya lacag balaayiin bir ah waxaana ku shaqo beelay dad soomaaliyeed halka ay shaqo ka helayaan dad xabashi ah mahadsanid abwayman maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta ayaa ku dagaalamay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkaas inoo eegaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa xalay marti gelisay dagaalla muddo socday oo u dhexeeyay maleeshiyaad ka wada tirsan kooxda riddada soomaaliya dagaaladan ayaa si gaara kaga dhacay isgoyska bakaaraha ee muqdisho waxaana dhawaaqa rasaasta maleeshiyaadka murtadiinta ay isweydaarsanayeen laga maqlayay meelo ka baxsan goobta dagaalka uu ka dhacay ilawareedyo muhiim ah ayaa inoo xaqiijiyey in maleeshiyaadka dagaalamay ay isku geysteen khasaare kala duwan inkasta oo aan la helin lambarka saxda ah ee dhimasho iyo midka dhaawac waxaa lasoo warinayaa in dad shacab ah oo ka agdhowaa goobta lagu dagaalamay ay dhaawacyo kasoo gaareen dagaalada dhexmaray murtadiinta dagaaladan ayaa qayb ka ah dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta oo dhowr jeer kusoo laalaabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana inta badan dagaaladan loo aaneeyaa hantida ay ka dhacayaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo maandooriyaha qaadka ah oo si xaddhaafa ay u isticmaalaan maleeshiyaadkan diintooda ka xubsiibtay mahadsanid abuuxasaan maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas nuur cali warsame abuushiiba ayaa warbixintaas inoo haya markiiska umusalama ee degmada xiindheere waxaa dowladdiini ah loogu soo afmeeray dumarka ganacsatada ee degmada kuwaas oo intii dowladu ay socotay wax weyn ka faa'iiday ilaa iyo toddobaatamiyo ayay gaarayeen dumarka dowladda loo qabtay iyadoo ay socotay muddo bil ku dhow culimmadii goobjoogga ahayd xafladda afmeerka dowladda ayaa dumarkaasi kula dardaarmay inay wakhti geliyaan diin barashada taas oo ah mid adduunyo iyo aakhiraba ay ku liibaanayaan markay dhammaatay munaasabadii dowladda lagu soo gebagabaynayey ayaa idaacadda islaamiga landalus waxay waraysatay qaar ka mid ah haweenkii fursadda u helay in dowladdaasi loo qabto magacaygu waa umurayaan joogta degmada xiindheere khaasatan markiiska umusalama haddaan wax ka sheego meeshan waxaa noogu soo gebagabowday dowro socotay muddo bil ah ilaahay ayaa ku mahadsan na waafajiyey makaankan xalaasha ah inaan ku baranno culumta sharciga ah haddii dowladii noo dhammaatay aan wax ka sheego udkur shuruudu laa ilaaha ila allah shuruudu laa ilaaha ila allah al awal alcilmu almunaafi lijahli athaani اليقين المنافي للشرك والريب الثالث الإخلاص المنافي للشرك الرابع الصدق المنافي للكذب الخامس المحبة المنافي للبغضاء السادس الانقياد لحقوقها السابع القبول المنافي للرد بسم الله مقعيو وأم عتيبة joogta gobolka galgaduud khaasatan degmada xeendheere joogta markiska umu salama waxaan meeshan ku qaadanay kitaabo fara badan oo dowra diiniya ah socday muddo bil ku dhow waxaan meeshan ku qaadanay kitaabu tawxiid iyo qisas iyo kitaabulbayuuc allaah ayaa ku mahadsan haddii aan taabdho mid ka mid ah kam shuruudu salaad wamaa hiya al islaamu waalcaqlu والتمييز ورفع الحدث وستر العورة وإزالة النجاس ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية الله أياكم هدسن بعد الله ولاية إسلامك waxaan joognaa markaska umu salama waxaana loo soo aqriyay dowro socotay muddo bil ku dhowaad ah maantana waxaan joognaa gebangebadeedii waxaana loo soo aqriyay waxay ahaayeen wax ku saabsan culuunta sharciga waxba ayaan ka aqrinayaa insha allaahu kam nawaaqidul islaam wamaa hiya nawaaqidul islaam casharatun weeye alawal alshirku fii cibaadati illaahi tacaala athaani man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ida yadcuuhum wayas'aluhum shafaacata wayatawakalu calayhim kufran ijmaacan waman lam yukafir ilmushrikiina ow shaka fii kufrihim ow saxaxa madhabahum kafara dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ragga ganacsatada ee degmada dowladdiina loo soo gebagabeeyey taasoo ayaguna ay ka faa'iidaysteen qaar badan oo raggaasi ka mid ah waxaa ka horraysay dowla diini ah oo loo soo afmeeray dadka ku dhaqan duleedka degmada ee xoololayda ah dowrooyinka diiniga ah ee loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xiindhere iyo deegaanada ku heeran ayaa waxay noqdeen kuwo joogto ah kuwaasoo miradhalkoodu oo si weyn u muuqanayo inkastoo maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud aanu dadaal reeban haddana baahidii barasho waa ay ka jirtaa degmada xiindheere iyo deegaanada ku teedsan mahadsanid abusheyba xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo waajahday bulshada ku dhaqan degmada buurdhuubo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado casaam carafaad ayaa warbixintaas inoo haya iyadoo rabo mahigaana ay ka da-een wilaayada gado taasoo saamaysay daadad iyo fatahaado degmoon iyo deegaano ka tirsan wilaayada ayaa waxaa degmada buurdhuubo ku fatahay webiga jubba biyaha ayaa ka dulmaray guryaha magaalada iyadoona dadka xaaladooda ay adag tahay aysan helin wax gurmad ah qaar ka mid a dadka degmada buurdhuba ayaa ka hadlay fatahada webiga uu ku fatahay magaaladaas waad arkaysaan dhammaan guryihii waa baaba waxaa la wareegay biyihii kadib markii laba isbuuc ka hor ay biyihii dib nooga laabteen yaa shalay siddeedii saac yaa waxaana soo gaaray biyo duulaan ah kuwaasoo dhammaan waxyaabihii ay biyihii hore ka tageen oo ay dhaawaceen haddana dhaawac tiray ninkii dhammaan degmooyin kalo gobolkana soo sheegay degmadii degmooyinka ugu saamaynta badneed buundadeedi ay go'day magaaladeedii dhammaan ay biyaha la wareegeen ood arkaysaan oo ay dhibaatada ku dhacday oo ilaa kun iyo toddoba boqol oo matoor aanan lahayn oo gubigii la tageen waxaa weeye taalladii magaalada faras magaaladii waa meeshii jidadku isku qaydhinhayeen jidkii buundada waad aragtaan buunda lama hayo isgoysiya shaarciyaho dhan bay la wareegeen ankay keligii koro oo marahayay magaalada turkiyada la wareegahayay biyihii way ku celiyeen oo magaalada inuu kor kaga keenaan la qaybahayaa ilaahay baan yaan talaabo weydiisanaynaa gargaar allaale ilaahay baan ka sugaynaa gargaar dabdhabaataysa alla suriye alla masharuuc alla galbeed ha ku guuriya enna buuntadayna noo goti doogna ma haaysana wal un haaysana ka gudubaanoon oo wadankii inagu ku dhalanay inagu ku deeranoona male deeroleehaani motoorki waynoo qaadi riryaagi aragahay waynoo aruri diinoo qaadi wal un haaysana male bulada galaaliyowla raaw magaalada degmada buurdhuuba yarshee fadhiina meesha oo dadka fadhiyaan meesha ka soo aydhanay wax unaga hayna male magaaladina waa lagu qahi wax lagu haysadoona ma jirta unagana meeshan bagaajo naga dhammaayo hayt waxa nur laleey hadda digsidaada ku jira yoo untii naga dhammaado hayna fatahaadaha webiga iyo daadadka ayaa saameyn ku yeeshay magaalooyinka baardheere iyo buurdhubo taasoo geysatay khasaare hantiyadeed iyadoona aysan jirin wax naf oo ku dhintay mahadsanid casaam sidoo kale warkayna duhur waxaad ku maqli doontaan warbixin uu mid ka mid ah warbaahinta reer galbeedka ka qoray duqeymaha diyaaradaha salibiyadda maraykanka ka geysanayaan dalka soomaaliya iyo sida wuxuushnimada ah ee ay u beegsanayaan dadka rayidka ah ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintaas inoo faahfaahinaya bishii abriil laba kun siddeed iyo toban luul daahir maxamed waxay u boqooshay safar si ay u haleesho walaalkeeda kaas oo ku noolaa wilaayada galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxay damacsaneed in carruurteeda ay la kulanto waxay doonaysay inay raacdo walaalkeeda qaasim daahir maxamed balse umaysan suuragelin inay qadka taleefanka isku haleelaan markaas ayayna luul raacday gaari kale oo noociisu yahay tayota si carruurteeda ay ugu tagto qaasim waxaa ka hor yimid gaariga waxa uu arkay luul oo fadhida kursiga rakaabka iyo gabadheeda maryama oo afar jir ah oo ay dhabta ku haysato gacanta ayuu u haatiyey waa uuna u dhawaaqay laakiin gaariga ayaa socodkiisii sii watay wax yar kadib qaasim ayaa waxa uu maqlay jugta qarax culus kadib waxaa xigay qarax kale kadibna waa uu istaagay waxa uuna maqlay qarax saddexaad wax yar kadib dadka ayaa isla dhex maray warar sheegaya in diyaarad maraykanku uu leeyahay ay duqaysay gaari rakaabsiday markaas ayuuna qaasim u degdegay goobtii ay wax ka dhaceen markii uu dultegay gaariga ayuu arkay saqafka gaariga oo go'an fadhigii ay fadhiyeen oo burburay iyo rakaabkii idil oo uu dab qabsaday meel laba boqol oo tallaabo u jirta gaariga ayuu qaasim ka helay wixii ka haray jirka luul lugta bidix ayaa ahayd mid jaban madaxeediina waa la waayey waxay dhimatay iyadoo haysata gabadheedii maryama oo afar jir ahayd taas oo jirkeeda ay buuxdhaafiyeen firirka duqaynta qaasim waxa uu jeexjeexay qaar ka mid ah maryihii uu sitay wuxuuna bilaabay inuu uruuriyo hilibka walaashiisa oo dhulka ku kala firirsanaa isagoo murugaysan ayay saacado badan ku qaadatay raadinta qaybo ka mid ah jirkeeda isagoona adeegsanaya iftiinka nalka gaarigiisa markii uu cirku madoobaaday ugu dambayntii waxa uu soo uruuriyey haraadiga jirka luul iyo maryam oo uu gurigiisu keenay meydka luul aad buu u gubnaa si taxaddar leh ayuuna karfin ugu duubay luul iyo maryam waxaa lagu wada aasay qubuuraha tuulada maalintii xigtay dadka deegaanka ee deggan aagga goobta la weeraray ayaa u yeeray qaasim iyagoona u sheegay markaa inay heleen qayb ka mid ah jirka luul tani waa sheeko ka mid ah xasuuqyada wuxuushnimo ee diyaaradaha maraykanka ay ka geysanayaan soomaaliya waxaana warbixintan oo ay daabacday shabakadada intercept ay tooshka ku ifinaysaa qayb yar oo ka mid ah duqaymaha wuxuushnimo ee taliska africom uu ka geysanaya soomaaliya iyo sida maraykanku uu uga cararayo mas-uuliyadda dembiyada dagaal ee uu dalkan ka geysanayo baaritaanka ay samaysay shabakaddan ayaa ah mid ku salaysan dukumentiyo gaar ah iyo waraysiyo wuxuuna eegayaa go'aan qaadashadii qaldaneed ee ka dhalatay weerarkii cirka ee lagu dilay luul iyo maryam waa fal bahalnimo oo marmarsiyo looga dhigayo isgaarsiin luntay iyo xog sirdoon oo qaldantay waxayna xasuuqeen dad rayid ah oo aysan dan ka lahayn badbaadadooda warbixinta the interasabti waxay sheegaysaa in gaariga ay la socdeen luul iyo maryam ay dusha sare kala socdeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayna duubeen muuqaalka qof kasta oo gelaya gaarigaas balse wasaaradda gaashaandhigga dowladda maraykanka ayaa ku tilmaantay duuliyaashii howlgalkaas hagaya kuwa khibradoodu ay liidatay hadalkaas ayaana u muuqday mid marmarsiyo loogu raadinaya dulmiga ay ku kacday africom maraykanku waxay kala saari waayeen ragga iyo dumarka taas oo laga yaaba inay saamayso go'aankooda shaqo joojinta ah waxay kaloo ahayd in ilmaha afar jirka ah ay xitaa ka xishoodaan oo ay joojiyaan fulinta weerarkan laakiin taas ma dhicin ayaa lagu yidhi warbixinta ay daawacday the intercepti taliska howlgalka wadajirka ah ee ciidanka maraykanka oo goobta ay dhacdadu ka dhacday u jiray kumannaan kun oo kilomitir waxay ahaayeen askarta ameerikaanka ah kuwa ku fashilmay gantaalkoodii ugu horreeyey inay ku dilaan dhammaan rakaabka balse waxaa jiray laba ruux oo ka badbaaday kuwaasoo kale ahaa luul iyo maryam waxaana daqiiqad kadib markii ay gaariga ka carareen lagu dhuftay gantaal kale oo ay soo tuurtay diyaaradda waxay u eg tahay inay sameeyeen qalad bareer ah sidaasi waxaa yidhi duuliyo diyaaradeed oo ameerikaan ah oo ka shaqeeya soomaaliya kaas oo ka qayb qaatay feelka baarista maalintii xigtay dhacdadan oo taariikhdu ay ku beegneed labadii abriil taliska maraykanka ee afrika ayaa ku dhawaaqay inay dileen shan argagixiso ah sidoo kalena ay burburiyeen hal gaari iyagoo intaa ku daray inaysan jirin wax rayid ah oo ku dhintay duqayntaas balse warbaahinta soomaalida ayaa dhacdadan u soo tebisay si ka duwan sida uu maraykanku sheegay hal bil kadib dhacdadaasi taliska africom ayaa guddi u soo xilsaaray xaqiijinta ahdaaftii ay ku beegsadeen duqaynta diyaaradeed sarkaalkii hogaaminaya baaritaankaas ayaana sheegay in goobta ay ku dileen afar rag ah qof dumar ah iyo laba carruur ah balse waxay ku andacoodeen inaysan xaqiijin karin huwiyadda dadka ay beegsadeen taliska ciidanka maraykanka ee afrika ee africom ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalaha the intercepte ee ku saabsan weerarkan ama khasaaraha ka soo gaaray rayidka wuxuuna ugu dambayn taliskan qirtay inay dileen dad rayid ah qaar ka mid ah duuliyaasha ameerikaanka ah ee ka shaqeeya soomaaliya ayaa qiray inay u dhaqmaan sida ay doonaan ayna fuliyaan waxa ay rabaan iyadoo aysan jirin wax muraaqabo ah markii aan tagnay afrika waxay la mid ahayd iyadoo aysan cidna kugu baraarugsanayn sidaasi waxaa yidhi duuliyaha darooniska iyo falanqeeyaha unugta howlgalka waxa uu sidoo kale isagoo the intercepti u warramaya hadalkiisa sii raaciyey waxay u eg tahay inaan samayn karno wax kastaoo aan rabno waxay ahayd maskax ka duwan ciidankii gaarka ahaa ee aan kala soo shaqaynay afghanistan mana jira wax muraaqabo ah oo caddaynaya sax ahaanshaha hadafka la beegsanayo madaxweynihii hore ee dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka donald trump ayaa xilligiisii fasax furan siiyey ciidamada maraykanka ee ka howlgala soomaaliya kuwaas oo markii hore loo xadida ahdaaftii ay beegsanayeen taas oo ciidanka maraykanka ka dhigtay kuwa beegsan kara wax kasta oo ay arkaan maraykanka ayaa soomaaliya ka fuliyey laba boqol iyo siddeed weerar waana intii uu aqalka cad joogay trump taasoo afar boqol iyo lixdan boqolkiiba ka dhigaysa sarakaca ku yimid duqaymaha soomaaliya markii la eego siddeedii sane ee uu obama xilka joogay sida ay tilmaamaysa warbixinta waxaa kale oo jiray arrin ka qayb qaadanaysa korarka duqaymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geysanayaan soomaaliya intii u dhexaysay sannadihii taasoo ah in fariiqa aaska force ee mas-uulka ka ah duqaymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalalka liibiya yemen iyo soomaaliya ay ku tartamayaan tirada dhimashaha ay geysteen sida ay xaqiijiyeen ilo sirdoon oo ka tirsan ciidanka maraykanka wasaaradda difaaca maraykanka ee bantikonga ayaa si cad u xaqiijisay in shan duqaymood oo keliya ay dad rayid ah ku waxyeeloobeen waxayna wasaaraddu qaadataa miisaaniyad sannadeed gaaraya ilaa saddex milyan oo dollar oo loogu talagalay in magdhow ahaan loo siiyo qoysaska dadka waxyeeloobay laakiin ma jirta ilaa hadda qoysas ay siiyeen wax magdhow ah oo ay xitaa ku jiraan ehelada luul iyo maryama hay-adda la socodka duqaymaha cirka ee airwars oo fadhigeedu uu yahay dalka ingiriiska ayaa sheegtay in ilaa boqol koow iyo lixdan rayid ah lagu dilay duqaymaha maraykanku uu ka fuliyo soomaaliya waana dhowrkii sane ee lasoo dhaafay mahadsanid ilyaas guud ahaan dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu